wsalaatu wasalaamu cala sayidi alanbiyaai walmursaliin wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaali nacuudu billahi min xaali ahli nnar yaqulu lmusanifu calayh raxmat اllah wanafacana allahu biculumihi fi daarayn bismi اllahi الraxmani الraxiim tawakaltu calى allah baabu nacti اliimaani fi istikmaalihi wa darajaatih sheekhu ilaahay subxaanaه wa tacaala ha u naxariisto wuxuu ku bilaabay basmalada basmalada wuxuu ku bilaabayaa iqtidaa'an bikitaab illah caza wajal kitaabka ilahay uu ku dayanayo wاqtidaءa bsunaةi nabiyih alxabib salawaatu rabbi wasalaamu عalayh watabarukan bihadi اlasmaaءi اlilaahiya ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisana waa ka barakaysanaya sidaa awgeed buu uu bisinka ugu bilaabay haddaa eegtaanna saniicu اlculamaai fi tasaaniifihim inta badan qola bisinka oo keliya sheegaan qaarna waxay qoraan xamdalada ama ha ka dhigaan jumla ismiya ama ha ka dhigaan jumla ficliya xamdalada iyo salliga israaciyaan qaarna waxay khudbat ulxaaja ayay la yimaadaan in alxamda lilahi naxmadu wanastaciin sidaa awgeed culimada calaa mari taariikh wax laasimiyey oo laasim ka dhigay istiftaaxa in laga dhigo khudbat ulxaaja waxay leeyihiin albani cid ka horreysay ma jirto oo laasimisay nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markay kutub noqoto khudbatulxaaja lama iman jirin kutubta uu dirayey mulugta kutubtii uu diyaadka ka qoray ee diyada uu ka qoray tii kale camr ibnu xasm saxiifadiisii ka warramaysay sekada midna khudbatulxaaja lama iman khudbatulxaaja wuxuu la iman jiray umuurahaan inta ahayn hadday tahay khudab iyo hadday tahay khidba labada arkay doonto ha noqoto sidaa awgeed in lagu laasimiyo dadka sax ma laakiin ninkii khudbatulxaaja la yimi alxamdu lilah ninkii ilaahay ammaanin nabigana ku salliyey alxamdu lilah ninkii bisinka u qabta isna haadaa lam yadura shay-an waxaan doonaya inaan tilmaamo saniicu lculamaai saasuu isugu dhex jir jiraa laakiin in lagu laasimiyo lo khudbatulxaaja ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiruh laasim ma aha intaa rabe waa inta tawakaltu cala allah ayuu sheekhu yidhi ilaahay ayaan tala saartay ay ictamadtu cala allah wa jamactu ilaahay waxaan ku ururiyey maqaasidayda iyo isticaanadaydaba isaga ayaan ku ururiyey baabu nacti aliimaani fi istikmaalihi wa darajaatih waxaa qofku weydiin karaa ama ardaygu isweydiin karaa wa ayna asalaatu wasalaamu calaa rasuulih waxaa laga yaabaa inuu sheekhu afka kaga saliyey oo waa u badan tahay ama wuxuu kaga gaabsanayaa salliyada ugu horreeya iman doona oo intaynaan safxadda labaadba gaadhin dhaafin ayaa iman doonaa salligii nebigu calayh isalaatu wasalaam markaa kol haddaan u maqnaanayn inuu ta'jiiliyena waa laga yaaba dib u dhigtay inuu afka kaga saliyeyna waa laga yaaba baabka ugu horreeya wuxuu ihi baabu nacti liimaani iimaanka wasfigiisa iyo qeexidiisa fi istikmaalihi dhammaystirashada la dhammaystiranayo iyo wa darajaatihi darajaadka iyo kala sarraynta uu leeyahay labadaa ama saddexdaa arrimood ayaa baabka loo caqiiday mid waa nactu liimaan oo looga jeedo xaqiiqat liimaan iimaanka xaqiiqadiisu waa maxay kolley siay arki doontaan ma marayo siyaabaha ay sameeyaan kutubta mutaakhiriinta oo ah tacriif lugawiya ma sameynayo laakiin fii hanaaya kalaamihi baa laga heli doonaa inuu tacriifinayo istikmaalna uu ka warramayaa iyo darajaad saddexdaa qeybood buu u caqidaya أخبرنا الشhيkh أبو محمد عبدالرحمن بن عثمان بن معروف أعني بن أبي نصر في dاrه بدمشق ayuu noogu waramay في صفر بiشha صفر سنة عشhريiنa وأربعمئة أفaر بqل iyo لabaatankii hiجriyada qاala wuxuu yihi شheekhaasi iبن أبي نصر xdثna أبو يعقوب إسحاaq iبن إبراهيم الأdرعي qاala wuxuu yihi xdثna wx noo xadiثay أبو محمد عبدالله بن جعفر iبن أحمد بن يحيى العسكري صاaحب أبي عبayd الqاسم بن السلام haadihi risaala buu noo akhriyey walxaal ana asmaca noo maqlaya qaala wuxuu yihi qaala abu cubayd ama bacd meesha waxaa ku jira waa saddex sheekh mid waa saaxibu abi cubayd oo tarjamo wanaagsan oo waafi ayuu ku leeyay sir aclaam nubala laakiin labada sheekhe kale abu maxamed cabdiraxmaan ibn cuhmaan iyo ninka la yidhaahdo allahuma salli al maxamed abu yacquub isxaaq ibnu ibraahim aladraci waa niman mutaakhiriina cid badan oo u turjumaysa ma helin lakin kitaabku laa yaxtaaju ilaa sanad waayo subuudkiisu waa mutawaatir culimmaduna way ammaaneen meelo badanna waa lagu sheegay sida awgeed sanadku hadduu asaxo iyo haddaanu asixin almutawaatiru laa yaxtaaju ila isnaad mutawaatirku isnaad uma baahna fa yugnii tawaaturuhu can isnaadihi isnaadka ayaa tawaaturka ayaa ka kaafeeya sheekhu wuxuu uhi amaa bacdu iyaduna waa kelmad loola yimaado in muxtawaha iyo muqadimada la kala saaro oo sida culimmadu isticmaalaan mar way way ikhtisaariyaan wa bacdu ay yidhaahdo oo waxay ku bineeyaan cala dam marna waa bacda walow naadir ay tahay iyada waa sameeyaan amaa bacdu baa laakiin ugu taamsan mahmaa yakun min shayin bacdu ay ku macneeyaan wax kasta oo intaa kadib yahdaa fa inaka kunta tas'alunii can اliimaan fa inaka adigu saaxiibkiisa ayay u socotaay kunta waxaad ahayd waa ninkaa aynu dhi abu moxamed cabdullahi ibnu jacfar weeye tas'alunii waxaad i weydiinaysay can iliimaani iimaanka ayaad i weydiinaysay waاkhtilaafu اlummati fi istikmaalihi iyo khilaafka ay isku khilaafeen ummaddu fi istikmaalihi dhammaystirashadiisa wa ziyaadatihi kororhkiisa wa naqsihi iyo dhinaantiisa oo wa tadkuru waxaad sheegaysa annaka adigu axbabta inaad jeclaatay macrifati maa shay garashadii shaygaasoo calayhi ahlu sunnati min dalik ahlu sunnuhu waxay kaga sugan yihiin arrintaa laysku qabtay inaad ogaato jeclaanteedaad ii sheegtay wamalxujatu maxay ku xujaystaanay ku xujeeyaan calaa man cid ku xujeeyaan faaraqahum fiihi cidda ku faaruqdae kaga tagtay baabuliimaan maxaa xujay u isticmaalaanoo ay ku tilmaamaan inay qaldan yihin hadalka noocaasa ee arkaysaani waa saniicu lculamaa calaa mari taariikh oo culimmadu inta badan ama waxay sheegaan su-aal la weydiiyey oo laga codsaday kitaabka ama waxay sheegaan inay arkeen baahi markaa sababtay sheegaan sababu ta'liif ama baahi buu arkay ama su-aal baa la weydiiyey ama waaqica dhacday saddexdaasay u badan tahay inta badan kani markaa muxuu noqday su-aal waa su-aalu shaksin muxababin ilayh oo inta badan waxay su-aasha u sheegayaan ama sababta u sheegayaan markaad ogaato waxa keenay ayaad qiimaha shayga ogaataa haddaad ogaato inay dhacdo dhacday oo dhacdadii culimmadu ka hadleen oo sheekhana adlaa bidalwihi waad garan kartaa qiimaha yeelanayso waxaad garan kartaa hadday tahay alla masala su-aal la weydiiyey oo jiha soo weydiisay ama qof weydiiyey qiimaha uu ku leeyahy marka sheekhan oo sheekh weyne ah ayaa wuxuu leeyahay wuu weydiiyey sheekha su-aalo badan buu weydiiyey hadalkiisaad ka garanaysa wuxu uhi fa inaka kunta tasalu can ilimaan kunta fa inaka sa'altanii iyo fa inaka kunta tas'al maxay ku kala duwanaanayaan fa inaka sa'altanii waadi weydiisay iyo kunta tas'alunii ha daymuum waistimraar arrin uu ilxaaxiyey uu ku celceliyey uu ka fadhihi waayey ayay tilmaamaysaa ee waxaad rabtaa inaad ogaato ummaddu siday isugu qabtay iimaanka iyo siyaadadiisa iyo nuqsaantiisa waxaad ogaatay qowlka ahlu sunnuhu noocuu yahay inaad garato iyo xujaday daliishadaanay mufaariqiintooda kaga hortagaani noocuu yahay deetana hadalkii uu bilaabaya fa ina haadaa warkaasi raximaka allahu allaha kuu naxariista eh khadbun waa arrin weyn khadbi haddii la yidhaah iyo haddii amrun la yidhaah way kala culus yihin kabaa cuslaanaya khadbi waaye khadbun arrin weyn oo takallama fiihi salafu salafku ay ka hadleen salafkaasoo min sadri haadihi lummati ah minta bayaaniye ka dhig ummaddan sadrigeedii saxaabada ah iyo wa taabiciihaa taabiciintii ummaddan ee sadrigaa raacay iyo waman bacdahum ciddii ka dambaysay ay ka hadleen ilaa yowmina haadaa ilaa maalintan aanu joogno marka arrinkani arrin uguba maaha oo aniga marti layga yahay inaan ikhtiraco aqwaasha bal aqwaashu badankoodu waa ma'huura manquula oo waxaan ka soo naqlinayaa dadkii ilaahay ammaanay ee nebigu ammaanay ee ummadduna isku waafaqday jalaaladooda oo ah sadru haadi lumma ummadda laabteedii waa saxaabadii iyo ciddii raacday oo taabiciinta iyo ciddiisii raacday oo atbaacu taabiciina waana saddexdii nebigu ammaanay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waqad katabtu ilayka waan kuu qoray biman tahaa ilaya ay biladi intahaa ilaya wixii uu gaadhay aniga i soo gaadhay cilmuhu ogaalkiisu i soo gaadhay wixii halkaa ogaal iga soo gaadhay ee min daalika mawduucaa khuseeya ayaan kuu soo qoray mashruuxan isagoo sharxan oo faahfaahsan mukhallasan isagoo isha iyo baalka laga tuuray wabillahi towfiiq ee wuxuu uga jeedaa uu ku leeyahay waxaan kuu soo qoray wax alla wixii aniga aqooni soo gaadhay ee saddexdaa qarni iga soo gaadhay ayaan kuu soo qoray waxa aan kuu soo qorayna wax isku dhex jira oo wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa isku jiraan daciif iyo saxiix isku jiraan mubhamkii iyo maxaa la idhaha mubayinkii isku jiraan ma aha waa mukhallas horta oo isha iyo baalkaba waan ka haadiyo waan kala hufay taas waa mid mashruuxan waan sharxo waan balballaadhiyo waan tafaasiileeyey macnaha u dayn maayo inaan asarkun ku soo hordhigayo daliilka e maxaan samaynaya wejul istidlaalka iyo wixii mubhamaad ee ku jirana waan faahfaahinayaa wabillahi tawfiiq watawfiiqu yakuunu billaah waafajintana ilaahay baa leh in badanna waa inagii soo marnayo haddii macmuulka lasoo qadimo maxaa ay tilmaamaysaa fii culuumi albayaani waalbalaaga xasri ama qasri kaa doonto dhaho ilaahay uun baan tawfiiq weydiisanaya waafajin innagu waxaanu caadaysanay waxa laga baxay inu naho wabillahi tawfiiq marka dadku haddii wabillahi tawfiq la waxu qaadanayaan sheekh inuu warkii dhameeyey sax ma wabillahi tawfiiq hortana way gashaa dhexdana way gashaa gebagabadana laakiin curfigeenna saa u batay iclam raximaka allah qadiyadda cajiibka ah ee dareemi karaysaana waxa weeye innagana aada inoogu yar una baahan inaynu baranno fi hanaaya alkalaami alcaadi wa fi hanaaya alta'liifaat ama hadalka caadiga ha noqdo ama ta'liifka ha noqdee in ducada lagu badiyo bale wuxuu ku yidhi faina hada raximaka allah iclam raximaka allah ducadaa badani marmar bay waafaqaysaa samadii oo furan saacatu ijaaba deetana ilaahay waa u aqbalaya adiguna ciddaad la hadlayso iyo ciddaad kitaabkiisa akhriyayso iyo cidda aad sharxiisa dhegaysanayso waa inaad ku celcelisaa waayo mar kastood walaalkaa u ducayso faa'iide kalena waa ku jirta ayumaa mu'mini dacaa liakhiihi bilkhayr qayada allahu lahu malakan aw kamaa qaala sala allahu aleyh wasalam ugu ducaynaya odhanaya walaka bimili qof kastoo walaalkii khayr ugu duceeya malag baa loo dar loo darbiyaa oo loo diyaarsan muxuu odhanaya malagaasi intaa in leeg baad adiguna leedahay marka caadadii culimadeenna weey waa kutub badan waa kusoo aragteen iclam arshadani allahu waiyaak iclam arshadaka allahu likuli khayr iclam wafaqaka allah mar walba weliba markuu arday yahayna kaba sii mudanoo dee waa qofkii darbigii dariiqii buu hayaa ducadaaba waxa ugu badan ee shidaal uu isticmaalaya ee uu ku gaadhay halkuu rabay duca ugu badan marka ubadka loo dhigayo inkaar baad qabtaa halkii laga odhan lahaa iyo inkaar ku dhacdayo halka soo eeg maxaa kuu didaya allah ha ku waafajiye ya wafaqaka allah halka soo eeg ya allaa yahdiig taa doonta ku cadho burbur alla yahdiig waxaad ka dhigataa kelmad isagiina u ducaa adna a ku cadho burburto ma fi mushkila halkaas habaari leed ama wax kale kaa dhici lahayen iclam ogow raximaka allah ana ahla alcilmi walcinaayati biddiin ana ahla alcilmi ciddii cilmiga ilaahay siiyey iyo walcinaayati isku hawlka bidiini diinta isku hawlay waktiga ku bixiyey iftaraquu way u kala tegeen fii hada alamri arrinkan waxay ku kala tegeen firqatayni waa arrinkee waa arrinkan iimaanka iyo acmaashu inay gasho iyo inuu ziyaado iyo darajaadkiisa way ku kala tegeen ilaa firqatayn iftaraquu firqatayn ereygan inqasama iyo iftaraqa mar waxa laga dhigaa mucadda binafsihi uu ka maarmay xarfi jarba waxaad martaa yanqasimu qismayn iftaraquu firqatayn marna waxaad kusoo dari kartaa ilaah waad kusoo dari kartaa laba ma fi mushkila marka isagu waa ka maarmo wuxu uhi iftaraquu fi hada alamri firqatayni bay ugu kala tegeen laba guruub ama laba qaybood aliimaanu iimaanku bilikhlaasi lilahi buu ku ahaaday bilquluubi quluubta ilaahay loogu gaar yeelo wa shahaadati alalsinati carabadu inay ka marag furaan wa camali ljawaarixi marka halkaa waxaad soo qadaraysaa qaalat iluulaa firqadii koobaad waxay tidhi aliimaanu bilikhlaasi lilahi bilquluub waa in ilaahay quluubta loogu khaalis yeelo oo iimaan sax ah qalbiga lagu weelayo wa shahaadati alalsinati carabaduna ay ku dhawaaqaan wa camali ljawaarixi saddexdaa ayuu ka kooban yahay iimaanku waa firqadii koobaad wa qaalat alfirqatu lukhraa waxay tidhi bal iliimaanu bal eh inuu taa noqdo iska daaye aliimaanu iimaanku munxasirun wuxuu ku urursan yahay bilquluubi waalalsinati quluubta oo ikhlaas samaysa iyo carabka marag fura فأما الأعمال أعماشه فإنما هي وحي تهيون تقوى عبسي الله iyo wa birun samo walaysad min aliimaan iimaankana ka mid maaha sheekhu raxmatullaahi tacaala calayhi wuxuu halkan iswaafajinaya arrimo doora oynu u baahan nahay inaynu dariiqeenna fii talabi alcilmi ka faa'iideyno waxa ugu horeeya ahlulcinaayati biddiini waalcilmi in lasoo horreysiyo aqwaashooda oo aqwaasha ahlu xaqa iyo ahlu sunnuhu ay qulubta ku horeyso oo shubahaadka iyo ahlubidaca qowlashoodu uu dambeeyo qofkiioo tallaalan oo aqwaashii haysta oo adiladii haysta oo wejul istidlaalkii haysta hadhow shubahu ha u yimaadaan laakiin haddii qalbigii oo fresh ah oo furan ay shubahaadku ku horeeyaan waxaa dhici karta inay kuba dhego qalbigu saa ogeed wuxuu soo horreysiinayaa qowlu ahli sunna iyo istidlaalkooda iyo umurahooda intaa markuu ka tago waana dariiqo fiican oo u baahan inaynu aada iyo aada u baranno culimadeena aada u isticmaalaan dariiqa labaad waxa weeye mukhaalifiinta laftoodu si ay u kala dhow yihiin ayuu soo kala horreysiinaya wuxuu qaadanayaa qolada ugu soo dhow amaba la odhan karo waa mukhaalifiina fi hada albaabi faqad waa murji'at lfuqahaa waa xamaad ibn abi sulaymaan iyo ardaygiisii abu xaniifo iyo ardaydiisii abu xaniife ee labadii sheekh iyo abi yuusuf iyo maxamed xasan shaybani qoladaana si aada iyo aada u xigmadaysan buu ula dhaqmayo horta wuxuu tashniicinaya oo meelsha ka saaraya oo daciifinaya qowlkooda qowlkoodee qowlkan ay kaga saarayaan acmaasha iimaanka musama aliimaan laakiin haddana ma keenayso tadciifintaa uu tadciifinaya inuu daairata ahlisunna waljamaca ka saaro bal wuu ku reebaya xaqoodana wuu sheegaya waxaanu halkaa inaga dareensiinaya qof kastoo mukhaalifa oo fii baabi lictiqaad inagu khilaafa in ahlu sunnaa laga saara waa war dambe oo aan jadiidiyo ka horreyn baab kasto inagu khilaafo baab caqiide ah in laga wada saaraa waa qowl dambeeye aada u dambeeye walihaada waxaa taarikhda sir aclaami nubalaha daakridaan iyo kutubta caadiga ah ee taraajumta laga qoro rag badan oo khuruuj loo nisbeeyey ama loo nisbeeyey tashayuc ama loo nisbeeyey irjaa ayaa haddana maxay yihin a'imatu ahli sunna say isku waafaqaysaa marka waxay isku waafaqaysaa qofka in la eego muxuu ictimaadaya hadduu ictimaado usuusha qoladaa loo nisbeynayo usuushooda hadduu qaato faqad baayana ahla sunna ahlu sunni markaa waa ka baxay markaa lahu ma lihaa-ulaa wa calayhi ma calaa haa-ulaa usuushii wuxuu qaatay shiico maxaan ku tirayna shiicada usuushii ashaaciruu qaatay iyagan ku tirayna usuushii khawaarij buu qaatay usuushii murji'a laakiin haddii usuushii ahlu sunna uu adeegsanayo asee masalo uu ku qaldamo ama masalo ugu iisho qolo kale waxaa la odhanayaa fiihi ashcariyatu fiihi e tashayucun fiihi khuruuj fiihi irjaa laakiin magacii khaaliska ahaa qaadan maayo kolley kolle waa laga yaabaa soo dhigateen marar badan mutlaqu shayi iyo ashay lmutlaq marka maxaa la kala qaadaya alism lmutlaq iyo mutlaq lismi alism lmutlaq waa maxay isamkii oo dhammaystiran inuu wada qaato waa taqaana alma lmutlaq waa soo dhigateen alma lmutlaq waa kee ya albaqi calaa asli khilqatii soo ma ee wax alla waxay biyo lahaayeen oo dhan yeelanaya haddaad siiso alismu lkaamil waa markuu wada qaato madhabka mutlaqulismina uxuun uxuun buu ka yahay sidaa awgeed qadiyadda waa in la ogaadaa abu xaniife iyo xamaad ibn abi sulaymaan iyo ardaydiisa marnaba ahlu sunna lagama saarin haddana maxaa la siiya murji'atu lfuqahaa waayo baabkani irjaa ka waafaqeen laakiin murji'atun lama odhan haddii murji'a la odhan laha maxay noqon lahay murjia khaalisa maxay noqon lahaayeen murjia khaalisa taana waxaad ku garan kartaa nabigeena kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yihi arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisan waman kanat fiihi khaslat minhuna kanat fiihi khaslat min annifaaqi xataa yadacaha dariiqaasun qaado goormaa munaafiq la odhanaya munaafiqa camali afartiiba ku kulmaan markale maxaa la odhanaya fiihi khasla min annifaaq tana waa la mid usuushii khawaarij markuu qaato maxaa la odhan khaarijiyun markuu irjaaga qaato usushoodii murji laakiin markuu hal shay ku waafaqo fiihi irjaa ama waafaqa almurji'ata fi hada markaa labu iswaafajiye in qowlkoodii laga digo oo la burburiyo oo la tilmaamo dacfigiisa iyo in xurmadoodii iyo xaqii ahlu sunnay ku lahaayeen in la dhowro taasna waa qadiyad aada u muhiima qodobka saddexaad ee laga dhadhansanaya waxa weeye wuxuu tartiibiyey se u kala fogyi murji'at ulfuqaha buu ka hadli doonaa haddana wuxuu ka hadli doonaa murji'adii khaaliska adiya khawaarij jahamiyu haddana ku xigsiin doonaa saasuu u kala dambaysiinayaa siday u kala fog yihiin ahlu sunna uga fog yihiin ayuu tartiibinayaa tartiibkaasina waa muhiim wa innaa anagu buu sheekhu yihi nadarnaa waa eegnay fi ikhtilaafi daa'ifatayni labada qolo iskhilaafkoodaanu eegnay fawajadna alkitaaba wasunnata kitaabkiiyo sunnadii baanu aragnayo yusadiqaani u rumaynaya addaa'ifata daa'ifadii allatii jacalat iliimaana iimaanka ka yeeshay binniyati qalbiga iyo walqowli odhaahda iyo walcamali jamiican qolada qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda ayaa qur-aanku iyo sunnadu u rumaynayaa wayanfiyaani way anfiyayaan kitaabkiiyo sunnadu maa qaalat ilukhraa annagu markii aanu kitaabkiiyo sunnada eegnay labadii doodayey he kitaabkiiyo sunnadu qolay umarag fureen qoladii kalena way anfiyeen qowlkoodii waalaslu aladii huwa xujatuna fi dalik asalka aanu xujaysanayna arrinkaasi itibaacu waa inaanu raacno maa nataqa bihi alqur'aanu weeye markaanu gar soorayno eanu xakam nahay xakamkan maxaanu dariiqadaa u raacnay dee qur'aankaanu ka qaadanay fa ina allaha tacaala dikru ilaahay sheegmadiisu ha sarraysa eh culuwan kabiiran sarrayn aada u weyne qaala wuxuu yihi fii muxkami kitaabih kitaabkiisa muxkamkaa wuxuu ku yidhi fain tanaasactum haddaa kala jiidataan oo ku murantaan fii shayin shay haddaa kala jiidataan oo ku murantaan farudduu u celiya hu shaygaa ila llahi alla u celiya warasuuli rasuulka u celiya waa kitaabkiiyo sunnadii in kuntum haddaa tihiin tu'minuuna kaa rumaysan billaahi alle iyo walyawmi alaakhiri maalinta qiyaame daalika kaasaa khayrun khayr badan celintaa aa u celinaysaan ayaa khayr badanoo arrimaha idin kala caddaynaya wa axsanu ta'wiilan tani waa bimacna alcaaqiba caaqibada dambe iyo cidhibtaa ka gaadhaysaanna taasaa u wanaagsanoo shaygii inaa cidhib wanaagsan ka gaadhaan taasaa keenaysa marka aayadda qur-aankii wixiina fartay un baanu yeelnay oo waxa la yidhi wixii aas ku qabataan ee arrin ah fain tanaasactum fii shayin in tanaasactum fii shayin shay waa maxa waa nakira fii siyaaqi shard fatacumu waa camimaysaa ayi shay sagiir aw kabiir fii asli diini aw farci kii la doono ha noqdo faraduu ila llahi warasuul so inaga marmar u celinay ijmaac iyo qiyaaska ya kaloqaad khaalid ma sha allah waa tawaabic iyagu maxay u yihiin kitaabkii sunna ay taabicu yihiin mid kastaana istidlaalka iyo asalka wuxuu ka haystaa kitaab iyo sunnu ka haystaa xujo markaad qiyaaska u celiso kitaab iyo sunna ad u celiso waayo shaambadda wuxuu kaga haystaa kitaab iyo sunnu ka haystaa ijmaacuna kadalik wa innaa anaguna radadna alamra arrinkii waa u celinay ilaa mabtacasa allahu wuxuu ilaahay kusoo diray calayhi isagaba rasuulahu sal ly slam baan ayaanu u celinay wa anzala bihi kitaabahu kitaabkiisa uu kusoo dejiyey fawajadnaahu waxaanu hellay marka imka tafaasiish buu gelaya marka hore muxuuna siiyey ijmaalkii labadaa qolo iskuma jiraane gar waa loo wada islaame gar laba nin kamadu qosisee qolada hore ayaa saxan u duudubay markaa soo ma iminkana wuxuu gelayaa qaabkee u saxan yihin waa kan qad jacala wuxuu ka yeelay bad aliimaani iimaanka bilowgiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allahu ana muxamadan rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay bilowgii wuxuu ka dhigay in tawxiid lagu shahaato oo lagu soo galo islaamka fa aqaama annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku joogay calaa dalika sida ayuu ku joogay bimakkata maka bacda anubuwati intii nebi laga dhigay kadib cashara siniina aw bidca casharata sana ama dhowr iyo toban sano ayuu ku joogay yadcuu wuxuu ugu baaqayay ilaa hadihi shahaadati khaasatan walaysa mana ahayn aliimaanu almuftaradu cala alcibaad iimaanka lagu waajibiyey addoomu mu ahayn yowma-idin maalinkaa siwaahaa iyada mooye wax kale ma ahayn wuxuu sheekhu doonayaa inuu kugu intuu gacanta ku qabto inuu aayar aayar ku socodsiiyo ku yidhaahdo bal siduu iimaanku ahaa eeg markii nebiga loo waxyooday iimaan maxaa la odhan jiray oo waxaan isku qoofalane bidcun wa sabcuuna shucba ama bidcun wa situuna shucba buu ahaa si wax ka duwan buu ahaa muxuu ahaa wax ka duwan buu ahaa wuxuu ahaa tawxiidka in la fahmo kadibna lagu dhawaaqo ha, in qalbiga intuu dego kadibna lagu dhawaaqo laakiin keebaa muuqdu sheeko ka hada soo hadal qaaday kii qarsoonaa muu sheegin waayo ka qarsoon shaqo kuma lihin yaynu ree maka u ictibaaranaynaa inuu ku soo biiray daa'iratu lislaam yaa loo ictibaaranaya ka ku dhawaaqa dabcan wuxuu yar gaabsaday maadaama salaadii aan israa walmicraaj la gaadhin salaada muu sheegin waayo laba ragcadood oo subaxa hore ah iyo laba ragcadood oo gelika dambe ah ayaa la tukan jiray labadii wuu ka gaabsaday muu sheegin laakiin waa taabic ba u yihin o iyaguna inqiyaadkay qeyb ka yihin marka islaamka xilligaa nebigu ku baaqayay toban sannadood haddii la qaato riwaayatu jaabir ama dhowr iyo toban saddex iyo toban haddii la qaato dariiqat ibnu cabaas waana tay jumhuurku mareen waana ta saxda ah jaabir isagu muxuu sameeyey markuu toban sano ku leeyahay saddex buu ihmaaliyey saddex buu ihmaaliyey oo saddexdii dacwaddu sirta ahayd ayuunbuu ka gaabsaday marka xadiidka jaabir ee bukhaari ku yaala kalad ba toban buu nebigu joogay markuu ku leeyahay maka muxuu ga jeedaa toban buu la jahrayay dacwadda weyn ilan qofku intuu qarsoon yahay adee kuma tirsana yuu tirsan yihi dadka khaaska yaqaanuu tirsan yihi laakiin goormaa la tirada laga bilaabaya dadka cadiga ka bilaabayaan markuu la soo banbaxo marka abujahl iyo abu sufyaan iyo nimankaasi goormay uga tirinayaan markuu lasoo banbaxay fastac bima tu'mar muslimiintuna goormay ka tirinayaan maalintuu bilaabay dacwaddaba ee uu ka bilaabay aqrab nnaasi ileyh markaa labada dariiq isma diidayaane ama toban dheh ya ama saddex iyo toban dheh oo marna jacabkaad tuuraysaa inta dheeraadka ah oo tobankaad qaadanaysaa marna waad wada sheegaysaa intaa maxaa lagu islaamayey oo muumin lagu odhanayay oo lagu ammaanayay oo kooda dhinta uu jannada ku gelaya sumaya iyo waxaa dhintay yaasir ayaa sabankaa dhintay oo abujahl dilay camaar aabihii iyo hooyadii maxay jannada ku galeen ashahaada iyo labadaa salaadoodee midna subixii tahay midna gelika dambe tahay intaasay ku galeen intaasay muuminiin ku ahayd intaasay ku ammaanaayeen waayo de waa inta meesha taalla waa intay awoodaan fattaqu llaha ma stadactu waa inta ilaahay ku waajibiyey intaasay muuminiin ku ahayd faman ajaaba ka ajiibe aqbala ilayhaa iyo intaa kaana mu'minan buu noqonaya laa yalzamuhu ma laasimayo oo waajib kuma aha ismu magac fi diini diinta gudaheeda loogu magac bixiyaa hayruhu oo aan iimaan ahayn magaca keliya laasimkee la rabo in loo magaxiyaa waa mu'minuun walaysa yajibu calayhim kuma waajibeen xilligaa zakaatun zakaat walaa siyaamun walaa hayru dalika min sharaaci diin sharaa'icda diinta iyo qaybaha diinta wax kaloo markaa laga rabay oo waajib ku ahaa laga sugayo oo loo fadhiyay ma jirto wa inamaa kaana hada takfiifu takfiifkani wuxuu ahaa can innaasi dadka laga fudeediyey yoomaydin maalinta fii maa yarwiihi lculamaau siday culimmadu warinayaan raxmatan naxariis min allahi alla ka ahaatay licibaadihi addoomihiisa wa rifqan bihim iyo dhibirsanaan loo dhibrinayo wa rifqan bihim turhid loo turhayo liannahum sabab eh kaanuu waxay ahaayeen xadiisa cahdin bijaahiliya qaar ku soo dhowaaday jaahiliyad iyo wa jafaa'ihaa ad adeygeed iyo qallafsanaanteedii kusoo dhowaadeen walow xamalahum hadduu ilaahay dul saari la alfaraa'ida faraa'ida kullahaa siday u dhan tahay macan oo wada socota nafarad minhu quluubuhum qulubtu way ka firdhan lahayd wa haqulad way ku cuslaan lahayd calaa abdaanihim jidhkoodana way ku cuslaan lahayd fa jacala wuxuu ka dhigay daalika aliqraara qiritaanka bilalsuni carabada lagu qiro waxdaha keligeed huwa aliimaanu almuftaradu iimaanka laga doonayo cala annaasi yowmaidin fa kaanuu waxay ahaayeen calaa daalika sidaa iqaamatahum bimakata kullihaa in alle intay maka joogeen sidaasay ahayd qodobka wuxuu ku leeyahay maxaa iqraarkan lisaanigo keliya oo dabcan salaadaa yaro kooban aynu sheegaynaa wax weyn ma aha waayo waa kooban tahay ragcaadkeedu waa kooban yihiin xilliyadu waa kooban tahay waxa ugu weynee xilligaa lagu xisaabinayay iqraar lisaaniyo maxaa iqraar lisaaniyo looga jeeday waa naxariisasho waayo dadkani waxay ku weynaadeen oo ku raageen gaalnimo haddii mar keliya takaaliif intaa leeg oo intaa faraleeg dusha laga saari laha diinta iyo waxa laga doonayaba way ka firdhan lahaayeen wuxuu warinayaa imaam malik fi muwaطa'ih wuxuu warinayaa imaam axmed fi musnadi qiso cajiiba nin baa caaisha u yimi ree ciraaqa daetna caaishaay kafanta iiga warram kafanta iga waran siti war aakhiraad ku socotaayo wax alla wixii laguu kanfaabaa hee oo ku anfici ilaa camalkaaga markiiba ciid baa lagugu saydhayaayo kafan noocay tahay iyo nooca qurux badan iyo noocaas waxba kaaguma baahnide camal baad u baahantay bay ku tiri su yihi arunii musxafaka ualifuhu musxafkaaga itus bal aan qur-aanka habeeyo on qaabeeyo dadku waxay u akriyaan si aan hab lahayne isdhexyaace qur-aanka waxaa doonaya inaan habeeyo fahris u sameeyo sitwarya inamaa anzla allahu calaa muxameda awala maa anzl aayaat min almufasal fiiha dikru اljannati wاnnaar xataa idaa saaba annaasu liliimaani e umiruu bisharaa'ic waa hadalka halkuu asalkiisa lahaa caaishaa lahayd wixii koobaad ee ilaahay soo dejiyey aayado suuradaha mufasalka layidhaah ayay ahayd oo janniya naar lagaga hadlayo oo qalbiga loo qoynayo jannadana la jeclaysiinayo naartana la necbaysiinayo oo laga nexinaayo markay diintii usoo noqdeen oo ogolaadeen ayaa sharaa'icdii awaamirtii iyo nawaahida la keenay falow anzla allahu awala maa nazla laa tashrabu اlkhamra e laqaaluu laa natrukuha abada walow anzla allahu laa taznuu laqaaluu laa natruku zina abada hadalka cajiibka ah ay man waxay tidhi haddii marka horeba awaamirun soo degi layd qalalan oo qaraxa waa maxay saa hayeeni saa hayeeni saa hayeeni saa hayeeni waxay odhan lahay adeen xorriyaddeydii maxaan soo doonanay waxaan waxba iskaga dhaqaaqiba lahay marka tadarujka waxaa la yidhaahdo mabda-u tadaruj ayay shareecadani ku socotaa kolba dadku intay qaadi karayaan inay la qaadsiiyo waa kan wa bidcata cashara shahran bilmadiinati bacda alhijra intii lasoo hijrooday kabacdina dhowr iyo toban bilood falamaa asaaba annaasu waa hadalkii caisho lafteedii falamaa asaaba annaasu dadkii markay u laabteen ila alislaami islaamka si fiican ugu laabteen waxasunad ay wanaagsanaatay fiihi fi lislaami raqbatuhum doonistooda si wacan u dooneen zaadahum allahu ilaahay wuxuu ku kordhiyey fii iimaanihim iimaankooda ansarafa salaata salaaddii inuu u leexiyey ila alkacbati kacbada inuu leexiyey kacbada inuu u leexiyey bacda an kaanad markay ahayd ilaa bayt lmaqdis halkan maxaa ka fahanteen salaadu way jirtaye sheekhu kumuu dhawaaqin bidaliil dee salaaddaa la waajibiyo bu odhan laha deetna wuxu odhan laha salaaddiina waa la sarfiyo qibladii baa la bedelay muxuu kuu qiray inay salaadu jirtayoo baytulmaqdis loo tukanayay ya halkaana waa laga dareemi karaa markuu ku yihi sake iyo soon ma jirin halkaana laba meelood ba markaa ka dareenay markuu ku yihi laysa yajibu calayhim sakaatun walaa siyaam maxaad garan kartaa horta xajku waa ka dambeeyey sake iyo soono isaga hadalkiisaba daa salaadii inay jirtay waa dareemaysaa tan dambana waad ku dareentay fa qaala rabbi wuxuu yidhi markaa qad naraa waa aragnaa taqalluba wejika wejigaaga gedgedoonka uu ku gedgedoomayo fi samaa'i samada ay ila samaa fi bimacnaa ilaa wey in badanna waa aragteen iyadoo fi bimacnaa calaaya iyo fi bimacnaa ilaaya falanuwaliyannaka kuu jeedina oo kuu jeedina qiblatan qiblo tardaa ha aada raalli ka tahay ayaanu kuu jeedine fawalli u jeedi wejhaka wejigaaga u jeedi shadra almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh xaggiisa u jeedi waxaysumaa kuntum idinkuna muslimiinee meel kastoo joogtaan fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shadrahu dhinaciisa u jeediya marka waajibkii labaad ee soo kordhay ee lagu imtixaamay ee la eegay ma qaadanayaan mise way ka tegayaan wuxuu noqday waajibu taxwiili alqibla waajibu taxwiili qiblana wuxuu ahaa sida la tilmaamo toddobiyo toban bilood ka bacdi hijradii toddobiyo toban bilood riwaayada ugu asaxsanay toddobiyo toban bilood bay tukanayeen waayo ilaahay wuxuu inoogu irmaami tegey fawalli wajhaka almasjid alxaraam haddii la odhan laha masaajidka laftiisa eeg bay noqon layd haddaad doonto qaaradda ad doonto joogo laakiin ilahay wuu inoo fudeediyey wuxuu yihi shatra almasjid alxaraam jihat almasjid alxaraam jihada eegu marka waajibka ku saarani waa jihada ee maaha nafs almasjid maaha walihaada ba nebigu yihi maa bayna almashriqi waalmagribi qibla inaga kuwa waswaasku ku dhaco wa aragtaan masaajida yimaada masaajidkani wuu yar marooraa in yarba xaggan ujeeda waayo adigu maishaad ku haysaa imika kacbadii kaadleeda uu saxan yahay ma ku dhaaran kartaa inuu saxan yahay may inaanu jihada guud khilaafsanin ubaa shardi ah waayo dee waana taqaanaanoo xagga fiqiga waa ku caan qofka ku jira xaramka maxaa laga rabaa cayn اlkacba soo ma ninka maka joogan maxaa laga rabaa almasjida ka ka soo baxsanna xaramkii ardulxaram inuu qaabilo soo saddex darajo maaha wixii intaa ka sheegna waa inay jihada uun qaabilaan waayo kaasina waa waajibkii labaad uma khaaabahum ilaahay waa kula khitaabay walxaal hum bilmadiina iyagoo madiine jooga biismi اliimaani magacii iimaanka almutaqadimi lahum magacii uu horreeyey ee ay ku mutaysteen maxay iqraarkii ayuu ku dhawaaqaya fii kulli maa amarahum bihi wax alla wuxuu amraya dambo dhan aw nahaahum canhu ilaahay mukuu soo wadaa awaamir iyo nawaahi haddana muxuu ku dhawaaqayaa iimaankii hore oo ka kooban iqraarkii lisaaniga iyo salaad keliya bes saasay muuminiinku yihin faqaala fi lamri wuxuu ihi markuu ilaahay amrayay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahow irkacuu rukuuca oo wasjuduu sujuuda wacbuduu wacbuduu wacbuduu rabbakum yani irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum sax suurat lxaj yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta o idaa qumtum haddaa u qumtaan ila salaati salaad haddaa u kacdaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiina iyo waidiyakum gacmiina ila lmaraafiqi ilaa aakhiri aayat alwudu aayat lwudu waysaa la waajibinaya haddana iimaan baa loogu yeedhaya maxay muuminiin ku yihiin intaa horey hayaan ayay muuminiin ku yihiin wa qaala fi nnahyi markuu wax reebayna muxuu uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluhaa cunina arribaa ribada ha cunina adcaafan xaala kawnaha adcaafan laalaabay tahay mudaacafatan lasii laalaabay oo balteeda aadka u laalaaban ha cunina oo waxay ka mid tahay tadarujaadkii lagu xarimayey ribada wayaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahow laa taqtuluu sayda ugaadha ha dilina almasiid oo wixii la ugaadhsanayay walxaal antum xurum idinkoo xarman oo ama cumro u socda ama xaj u socda wa calaa haada waa sidaasay ku socotay kullu mukhaadabatin mukhaadabo kasta oo kaanat lahum fiiha amrun aw nahyun wax kastoo ama wax lagu amraya ama wax lagu diidayay bacda alhijrati saasaa lagu wado ya ayuha aladiina aamanuu baa lahaa wainamaa samaahum wuxuu ugu bixiyey bihada lismi biliqraari waxdih iqraarkoo keliya id sabab eh lam yakun hunaaka ma jirin fardun hayrahu fardi aan isaga ahayni mama jirin falamaa nasalad markay soo degtay asharaa'icu waajibaadku soo degeen bacda haadaa intaa kadib wajabad calayhim waa ku waajibtay wujuuba alawali sawaa ay ka wujuubi alawali sawaa wujuuba alawali nascu khaafid baa lagu nasbinaya lagu nasbinaya oo ka wujuubi alawali sawaa baad leedahay sida kii horeba waajibka ugu ahaa ayuunbuu kawanaa waajib ugu yahay laa farqa baynahumaa wax farqiga udhexeeya ma jiro oo maxay farqi ugu dhexeyn waaye liannahaa awaamirtani jamiican dhammaanteed min cindi illaahi bay ka timi wa biamrihi bay ku xasishay wa biiijaabihi waajibintiisay ka timi wuxuu ku leeyahay iqraarkii hore ashahaada ah ee lisaaniga ah iyo awaamirtan dambe farqi uma dhexeeyo farqi nooceeya in midna iimaanka lagu daro la yidhaahdo iqraarka lisaaniga waa iimaan iqraarka camaliga ah ee jawaarixigiina iimaanka maahe waa mukamilaad iyo hamaraad meesha ma leeka waayo intaba allaa waajibiyey horta intaba allay ka timidhay min cindi illaah allaa amray allaa waajibiyey marka maxaad samaynaysaa tanaaqud waxaagu wey waayo shay xagga alle ka wada yimi ayaad barhna iimaankii ku dartay barhna aad banaanka ka saartay shareecadeennuna waxay caan ku tahay laa tufariqu bayna almutamaathilaat walaa tujmicu bayna almuftariqaat arrimo isku midana ma kala geyso arrimo kala tagsanna garhkiisu ma geliso sidaa awgeed awaamirtan aynu hayno iminka ee camaliga ah iyo iqraarka lisaaniga waa isku meel buu ka yimi isku sina waa laynoogu waajibiyey maxaad u kala saari bilaa asaarati min cilmin adoon haynin wax asaariya wax daliila wuu sii wada wuxuu ihi falow annahum haddii saxaabadu cinda taxwiili lqiblati qiblada markii la wareejinayey ila alkacbati loo wareejinayey cabow hadday diidi laayeen an yusalluu ilaaha inay u tukadaan oo watamasaku ay ku dhegaan bidalika aliimaan alladii lazimahum ismu hadday iimaankii hore qabsana yidhahda annago muuminiin baano maanta waxba nagama maqnaa qiblada la wareejinayaana waxba noo soo kordhin mayso waayo dee saa hore aanu muuminiin ku ahayn oo magac cusuba noo imanaya hadday odhan laayeen hee waalqiblati alatii kaanuu calayha iyo qibladii haysteen baytmaqdis hadday ahaan laayeen lam yakun ma ahaadeen daalika warkaasi muqniyan canhum shay-an mid wax ka tarila wala kaana fiihi waxaa ku sugnaan lahaa hadalkaa naqdun burin liiqraarihim iqraarkoodii bay burin laayeen lianna daacata aluulaa daacadii hore alla adeeceen laysad ma aha bee xaqa mid ka mudan biismi aliimaani magaca iimaanka kaga mudan min adaacati athaaniya daacada labaad markii hore alla waad adeecday iqraarka lisaaniga baad ku adeecday iminkana waxaad diiday iqraar camaliya oo jawaarixiya labada iqra labadaad idaaco maxay kala yihiin waxba soo alla marka hore maad adeecin ha kana waa amarkiisiiye dee adeec inaad kaa hore idan ku mudato ismul iimaan ka dambana tiraado waxba ii soo kordhin maayo muumin waana waxba ii soo kordhin maayo diidadan dambe iyo cinaadkan dambe muxuu keenaya inuu buriyo kii hore oo waxaynu soo marin jirnay markaynu marayno nawaaqida maxaanu odhan jirnay waxaa la yidhaahdaa waa waa waa cinaad iyo istikbaar cinaad inagii soo barin jirnay kufru cinaad iyo kufru istikbaar lianna daacata alulaa daacadii hore iqraarka lisaanigii laysad maaha biaxaqa mid ka mudan biismi liimaani magaca iimaan min adaacati athaaniya falama ajaabu llaha warasuulahu markay rasuulkii aliya rasuulkaba ka ajiibeen ilaa qabuuli salaati salaaddii inay aqbalaan ka ijaabatihi min aliqraar saaraa waxay noqdeen labadoodii maxay waa salaadii dambeed ee loo tukanayay kacbada iyo iqraarkii jamiican labaduba waxay noqdeen macna iyagoo wada jira humaa yowma idin aliimaan maalinta maxaa iimaan ahaa marka salaadii oo shan ah oo loo tukanayay kacbada iyo iqraarkii lisaaniga id udiifat asalaatu ila aliqraar id sabab eh udiifad waxaa loo tiriyey asalaatu salaadii ila aliqraari iqraarkii hore iimaankii baa loo tiriyey washahiidu waa idiin qora soo ma ya naasir اdiin alalbani raxmat ullahi tacaala alayhi marmar wuxuu idhahdaa washaahidu saasaan saxa xagga dambana way noogu man doontaayo washaahidu calaa ana asalaa washaahidu daliilka calaa ana salaata salaadu min aliimaani iimaanka inay ka mid tahay caddaynaya qowl اllahi caza wajala weeye wamaa kaana allahu ilaahay uma haboona liyudiica inuu dayaco iimaanakum ay salaatakum salaadiina inuu dayaco in allaha ilaahay binaasi dadka la ra-uufu waa ka u tulitaanka badan raxiimun u naxariista badan eh wa inamaa nasalad waxay kusoo degtay aayaddani fi ladiina kuwii tuufuu geeriyooday min asxaabi rasuli llahi sal ly slam walxaal hum cala asalaati ilaa bayt lmaqdis qoladii iyagoo bayt lmaqdis loo tukado dhintay ayay kusoo degtay fa su-ila rasul lahi sal slam canhum rasuulkaa la weydiiyey fanaslad hadihi اlaaya faayu shaahidin waa ka caddeeyey soo ma aragtaan faayu shaahidin daliilkeeba yultamasu loo doonaya calaa ana asalaata min aliimaan bacda hadihi اlaayati alaaya laba goor buu ku celiyay soo ma bada aaya bacda hadihi اlaaya alaayati aayadan aayadda muxuu ka jira waa ta'kiid waa la odhan karaa ta'siisna waa la odhan karaayo culimada usuulka waxay yaqaanaa adilada qaadica ah inay u alqaabbay siiyaan adilada dannigaana alqaabbay siiyaan way kala qaybiyaan wixii qaadica qaadicu dalaala iyo qaadicu hubuut waxay siiyaan xuja burhaan suldaan aaya afartaasay siiyaan daliilka dannigaana labay siiyaan calaama iyo amaara markaa istilaaxooda wey walo waad odhan karta abu cubeyd wuu ka horreebay istilaaxaadka laakiin haddaad doonto iskaga macno xta alaaya alaaya ee qaadica ah waad odhan kartaa istilaaxa adoo adeegsanaya laakiin waxaa ka wacan maadaama istilaaxa ka horreeyey isagu e inaad tidhahdo aayadda aayadda ah oy noqoto un ta'kiid marka aayaddani waa aayadaha ugu xooga badan ee loo daliishado acmaashu inay ka mid tahay min musama aliimaan iimaanka xaqiiqadiisa inay ka mid tahay hoosta eeg wuxuu yihi qala alqurdubiy fi tafsiri min xadiisi albara ibni caasi fasama asalaata iimaana liishtimaaliha calaa niyatin wa qowli wa camal qurdubi baa wuxuu leeyahy waxaa salaad looga yidhi waxaa salaada iimaan loo yidhi saddexdii iimaanku lahaaba niyadii iyo qowlkii iyo ficilkiiba way koobsatay wa qaala malik wuxuu yihi inii la adkuru bihadi laayati waxaan ku xasuustaa qowla almurji'a ina salaata laysat min aliimaan aayaddaa markaan soo maraba waxay hor yimaada buu yihi qowlkii murji'adee ahaa salaadu iimaanka ka mid maaha wa qaala moxamed ibn isxaaq wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay bitawajuhi ila alqiblati wa tasdiiqikum linabiyikum wacalaa hada mucdamu almuslimiina walusuuliyiin warawa ibnu wahab waibnu alqasim waibnu cabdilxakam waashhab intuba waa ardaydii maalige can maalig waxay ka wariyeen wma kana allahu liyudiica iimaanakum ay qaala salaatakum qaala xafid fi lfatxi tanbiih fii hada alxadiisi waxaa ku jira min alfawaa'idi alraddu cala almurji'a min inkaarihim diidaday diideen tasmiyata acmaali diini iimaanan wa qaala calaama cabdiraxmaan naasir isicdi raxmat ullahi tacala aleh fi tafsirih wa fi hadi alaaya daliilu limadhabi ahli sunnati waljamaca ana aliimaana تدخل فيه أعمال الجوارح انظر إلى هذه الكتب آه، الموجودة أمامك مركا شيخ وحو كليه آياتنا وحي عديسي أن الصلاة من الإيمان لأنها إلهي با إيمان بحي وما كان الله ليضيع إيمان صوتنا وقران إسانو يهود با دعايات فرتي مركا وحي دعايات سمية نبي قاني دين ما وضعه ها وحو وضعه المخالفة ضيضة wax kastoo la yidhaha yuhuud baa samaysay isna muxuu samaynayaa cagsigunbuu samaynayaa marka wixiis waa cagsi uun markay taas ka socon weyday waxay yidhahdeen waayahaye sidee baa ka yeelaysaan kuwii dhintay iyaga oo loo tukanayo baytulmaqdis so markaa taarikhtiis salaam ma so markaa masiirkoodu naar ma isna ilahay wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyudiica iimaanahu waayo xilligaa maxaa ku waajib ahaa uun in xaggaa u tukadaan amar alle ugu tukadeen camalkoodu waa maqbuul iminkana amar alle halkan ugu tukanayaan haddaa imika tiraa iminkan baytulmaqdis qaabilaya lagaa yeeli maayo inaasan ku joojinayna wasala allah wasalam calaa sayidina maxamed subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta nastaغfiruka natubu ilayk